Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor iyo Willianga, madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug, guddoomiyaha baarlamaanka iyo xubno kale oo ku tirsan xildhibaanada dowladda federaalk Soomaaliya ee Laakudoredi, Galmudug hay-ada furan dhismaha garoonka diyaaradaha caasimadda dhuusamareeb ee Ugaasnuura. Madaxweynaha ayaa sheegay in muhiimadda iyo ujeedada in markaasi la bilaabo dhismaha garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb. Axmed Cabdi Kaariye, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, ayaa sheegay hadda meelihii roogta dowlad goboleedka Galmudug inay ataa meel ka faraha kora markii la fiiriyo meelii iyo horay iyo roogtii.
maanta waxay noo tahay maalin aan sugaynay maalmo badan oo soo marnay oon horumar iyo horu socod aan ku soo marnayna ay tahay maalin ka mida weliba ay tahay maalintii ugu- aan dhihi karno maalintii ugu weyneed meel ay joogaan barireer galmudug runtii maanta waxay noo wada tahay maalin farxadeed maalin ay noo qabsoontay himilo weyn oo aan higsanaynay oo meelaha aan higsanayno ku taamaynay ka mid a waxaan maantay dhismihiisii noo bilowday oo halkaan maanta runtii aan eh, noo ah maalintaas weyn airboorka caalamiga ah caasimadda dowladda galmudug ee ugaasnuur waxaan runtii soo marnay geedi socod galmudug waxaad og tihiin mudanayaal muddooyinkii nagu dambeeyey ama muddo muddadii xilhaynteenna waxay u jihaysatay dhinaca horumarka waxaad la socotaan in waxaa noo qabsoomay iyo masaafada aan soo soconnay iyo meesha aan maanta joogno Een, runtii galmudug muddadan dambe waxaan haynay horumarkii dowladhiskii dimuqraadiyaddii waxaad og tihiin hay-adihii dowladda laba qaabaan u dhisaynay tayeynta hay-adaha dowladda oo ah hay-ado shuruucdoodii leh maam- nidaamkoodii fadhiyo sharcigoodii u dhammaystiran yahay dimuqraadiyadda iyo awoodsiinta bulshada waxaad ogtihiin degmooyinka intooda badan maantay galmudug waxay leeyihiin maamul iyo golo degaan dadku soo doorteen in ay dalka ka dhacdo doorasho dadku ay ku doortaan qof iyo cod maamulkooda mid hoose iyo mid sare maalinba meel bay soo joogtay maanta waxay joogtaa inaan dowlad iyo bulsho annagoo kaashanayna saaxiibada beesha caalamka ganacsiga ka ganacsanaysaan midka ugu fiican bay dekedu ka mid tahay oo ka- ugu faa'iidada badan ee maalkiina gashada dalkiinana ku dhista oo aan taas ahayn in noo qabsoontay iyo in ku jirta baablanka bay noo tahay dhammaan howlihii kale aad iyo aad baan runtii ilaahay subxaana wa tacaala uga mahad celinaynaa